bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calىa nabiyina mxamedi wcalى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii man malaka daa raxmin maxramin baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii man malaka qofkii hanto oo milkiyo daa raxmin qaraabo ku u saaxiiba maxramin oo maxram ah ayb qof qaraabo u saaxiiba oo weliba qaraabanimadiisu ay maxramnimo keentay qofkii milkiyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad bnu salmة can qataadaةa can اlxasan can samurata can الnabiyi salى اllahu عalayh waalih waslm wqaala muusa fii mowdicin aakhar meel kale muusa bnu ismaaciil wuxuu ku yidhi can samurata bni jundubin can samuray ahayd meelna can samurata bni jundub ayuu ugu daray fii ma yaxsibu xamaadun sida uu malaynayo xamaad qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi man malaka qofkii milkiyo oo hantoodaa raximin raximku u saaxiiba qaraabo maxramin oo maxram ah fahuwa xurun xor weeyaan midkaas ayb oo yacni waa ku xoroobayaa ibnu xajar xadiidkan fatxulbaariga wuxuu ku yidhi wastankarahu ibnu اlmadiniy cali ibnu اlmadini xadiidkan munkar inuu yahay buu tilmaamay oo dacfigiisu daran yahay weliba warajaxa tirmidiyu irsaalahu tirmidina wuxuu rajaxay mursalnimadiisa mursalkuna min aqsaami اdaciif ayuu ka mid yahay wqaala albukhaariyu bukhaarina waxa uu yidhi laa yasixu xadiidka ma ansaxayo bukhaarina sidaa buu yidhioo laa yasixu xadiidka ma ansaxayo abu daawuudna dacfiga xadiidkan waa ishaaray oo waxa uu yidhi tafarada bihi xamaad wa kaana yashuku fii waslihi meelo danbuu ku dhihi doonaa ayb xamaad baa la gooni noqday wasligiisana waa ka shakin jiray oo xadiidku inuu mawsuul yahay ayb wغayruhu yani wغayru xamaad yarwiihi can qataadaةa can اlxasan xamaad kayrkiisna xadiidkan buu warinayaa can qataada can اlxasan qowlahu yacni xasanulbasri qowlkiisi inuu yahayo nebiga qowlkiisa aanu ahayn saasaa kayrkiis uu u warinayaa xamaad kayrkiisa ayb wa can qataadaةa can cumara qowlahu munqaطican iyadoo cumar min qowli cumarana waa la wariyey ayb hayru xamaad marka wuxuu ka dhigayaa qowlu cumar iyo wuxuu ka dhigayaa qowlulxasan amaa xamaad qowlu nebiyi buu ka dhigay waa rafciyey waana shakiyey ayb xadiidkan marka dariiq kale oo asxaabu sunan ay ku soo saareen abu daawuud marka laga reebaa jiro can damrata can اhawriyi can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar nasaa-ina uu yidhi waa munkarun isagana xadiid munkara weeyaan imaamu tirmidina waxa uu yidhi khaطa'un waa kii lagu xoojin lahaa kan ayb wa qaala jamcun min alxufaad jamc xufaadda ka midana waxay dhaheen dakhala lidamrata xadiiثun fii xadiiثin laba xadiid baa iska dhex gashay damraha xadiid ibnu cumar werinayo ibnu kaiirna irshaad اlfaqiiha wuxuu ishaaray xadiidkan mudarib inuu yahay idiraaq uu ku jiro cumuumka xadiidkan uu tusaya fiqhi ahaan waxaa qaatay xanafiyada iyo sufyaanu hawri iyo awsaaci iyo leyf waxay dhaheen ninka qof maxramkiisa ah hadduu gacanta ku soo dhigo waa ku xoroobayaa bimujarad gadashadaas uu soo gatay ama la wareegidda uu la wareegay buu ku xoroobayaa bay dhaheen alimaamu shaafici asaga wuxuu leeyahay waxa ku xoroobaya waa usuushiisa iyo furuucdiisa aabbihii ama awowgiis hadduu beec ku soo gado horowb ka xoroobayba wiilkiisa ama wiilkiisa wiilow dhalaybuu soo gaday isla markiibabu xor noqonaya waxa isaga ku dul xoroobaya waa usuusha iyo furuucda walaalo iyo maxramnimo kale iyo cumuumka maxramnimada ma qaadanin isaga xadiidkanna ma deliishanin oo wuxuu deliishaday xadiid kaloo laa yejzii waladun can waalidihi ilaa an yejida inuu isagoo addoona helaya maana uma yuctiqahu oo markaa uu xoraynayo sababkiisa xor uu ku noqonayo macnaha kaasaa marka uu qabsaday isaga nacam waalid baana la sheegay kaas iyo welad amaa xadiidkan shaafici isaga kan ma qaadanin ayb cumuumka xadiidkan xanafiyaday kuufiyiinta qaateen ayb xadiidkanna marka sida a'immadaas ay tilmaamayaan waa daciif imaamu albukhaari isaga mushriga iyo sibuu uga saarayba xataa oo cali baa wuxuu leeyahay cabbaas iyo caqiil iyo markii beder la qabtay oo maxaabiistii ay ku darmeen min jumlati alasraa dadkaas asradana xukunkoodu waa iska addoonnimo waa laga dhiga karaa ee marka yaa maxramkiisa meeshan ku jiraa iyo midna lama dhihin hantidaasna waxbuu ku lahaayay dheheen fahm noocaasoo kale uu bukhaari meesha soo gelinaya qisadii beder ayuu keenay meeshan isaganibnulqayimna xadiidkan aad uu tahdiibu sunanka uga hadlay wuxuu yidhi haada alxadiiu lahu hamsu cilalin xadiidkan shan cilo ayuu leeyahay ixdaahaa tafarudu xamaad ibni ixdaahaa tafarudu xamaad ibni salamata bihi xamaadaa la gooni noqday fainnahu lam yuxadid bihi hayruhu xamaad kayrkiis nebiga uma rafcinin adiikan alcilaة الثaaniyaةu cilada labaad annahu qad اkhtulifa fiihi xamaad wa shucba can qataada xamaad iyo shucba annahu qad ikhtalafa fiihi xamaadu wa shucbatu can qataada xamaad ibnu salama iyo shucba isku khilaafeen xadiidkan can qataada iyagoo ka wada warinaya fashucbatu arsalahu shucba xadiidka waa irsaaliyey wa xamaadun xamaadna wasalahu waa wasliyey wa shucbatu huwa shucbatu buu ku yihi shucbana waa shucba shucba iyo xamaad ibnu salama ma isu dhigmaanna ma isu dhigmaan shucbana amiiruulmu'miniina fi lxadiid uu qaatay xamaadna waa ragga oo bukhaari uu uga soo saaro mutaabacaad iyo qaab noocaasoo kale uga soo saara xataa bukhaari ma xujaysta xamaad ibnu salama ayb keligiis oo muslim unbaa keliya yacni la gooni noqdo marka shucbana dee a'ima sita o dhan baa xujaysatay cilada labaad marka waa taasaayo shucbo oo ka xifdi badan buu khilaafay alcilaة الثaaliثaةu ana saciida bna abi caruuba khaalafahumaa xamaad iyo shucba waxaa khilaafay saciid ibn abi caruuba oo ragga ugu ahbatsan qataada ku jira ahbat الnaasi fii qataada saciid iyo iyo shucba iyo hishaam ibn abi cabdillaahi dastawaa'i bay ahaayeen marka saciid ibn abi caruubana isagu wuu khilaafayba labadoodo fa rawaahu can qataadata can cumara bni اlkhaaab oo min qowli cumaruba ka dhigay xasan iyo waa ka leexday xadiidka marka idiraabka ibnu kaiir sheegaya waxyaabahan oo kale yaa keenaya alcilaة الraabicatu midda afaraad ana marka culammadu waxay yidhaahdeen dabaqaat الruwaa ardayda raawiga mugtirka ah ardayda uu leeyahay haddii aan la kala baranin darajaadkooda iyo hadhow tarjiixa iyo cilalka markuu yimaado qofka ma fahmaayo ibnu rajab yacni juska labaad ee sharx cilali tirmidiga ruwaad badan buu marka soo qaadayaa ardadooda dabaqaadka ay kala ahaayeen zuhri oo kale ilaa shan dabaq uu ka dhigaa dabaqo waa dabaqada ugu sarraysa kuwa waa kuwa ku xigo kuwa ku siiye kuwa ugu dambeeyo kale waxa ay la gooni noqdaan waa munkar ama yani dacfi daran alcilaة الraabicatu ana muxameda bna yasaar rawaahu ana muxameda bna bashaar bashaar can mucaadin can abiihi mucaad ibni mucaad alcambari can abiihi can qataadata can اlxasan qowlahu yani qowla xasan uu wariyey wqad dakara abu daawuud haadayn اlaharayni abu daawuudna labadan ahar waa sheegay buu leeya wuu keeni doonaoo qowlulxasan iyadoo abuu keeni doonaa ayb alcilaة اlkhaamisatu cilada شhanaad alikhtilaafu fii samaaci اlxasan min samura xasanulbasri samurat bnu jundub samaaca uu ka maqlay ikhtilaaf khilaaf baa ku jiro marar badanna waa ka soo hadalnay shantaas cilow marka xadiidkan leeyahay xadiid nasaa-i uu wariyey baa jira isagana kadib buu marka ibnuاlqayim wuxuu ku daray xadiidi damra waa xadiidki ibni cumar damra can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar kanoo kale waa isagana markaasuu wuxuu yidhi ilaa anahu rawaa xadiiayni imaam axmed baa wuxuu yidhi buu yidhi ilaa annahu rawaa xadiiayni laysa lahumaa aslun axaduhumaa hada alxadiid damre marka waa laba xadiioo wariyey aan asal lahayn midkood kan waayo yidhi man malaka daa raximin waqad rawa albayhaqiyu wagayruhu min xadiidi abi saalix can ibni cabbaas qaala jaءa rajulu yuqaalu lahu saalix nin saalix la yidhaha walaalkiis buu la yimid biakhiihi faqaala yaa rasuula allah innii uriidu an uctiqa akhii haada wuxuu yidhi walaalkaygaan inaan xoreeyaan rabaa faqaala ina allaha actaqahu xiina malaktahu ilaahay baaba xoreeyey markaad gacanta ku dhigtayba adiga walaakin fii hada alxadiidi baliyataani cadiimataani xadiidkan laba balaayo waaweyn baa ku sugan uu yidhi ayb alcarzamiy wa huwa cabduraxmaan ibni moxamed alcarzami ayb can ilkalbiyi wuxuu ka warinayaa marka kelbi labaduna aaday daciif u yihiin markaasuu ibnulqayim yidhi kusayrun can cuwayrin nin isaga dhanba jajaban oo nin hal ila wax ka warinayo hogaamiye ka dhigtoo kale yacnii wau ka wadaa laba ninoo kala daranaa kala warinaysa oo xagga xadiidka aad u kala daran wfii صaxiixi muslim buu yidhi marka can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalayه ali wasalam qaal laa yejzii waladu can waalidihi walad waalidkii uma abaalgudo ilaa an yajidahu mamluukan inuu arkaayo waalidkiis oo la leeyahay fayashtariyahu uu soo iibinayo markaasi fayuctiqahu saasna waa u dabdiyaan fayactiqahuna waa dhahan fayactiqada waxaa ku jira marka hadal ah cataqa yactiqu yacnii waa ficil laazima damiirkana markaas sidaas uma qaadato oo qaar baa culammada diidaayo fayuumi misbaaxulmuniirka siduu sheegayacataqahu yanii ma waa daciifinaya isaga kaas marka ilaa an yuctiqahu qaarna waa iska ogol yihiin ilaa an yuctiqahu ilaa an yactiqahu marka ibnulqayim xadiidkan baabka noogu dhigan dacfigiisu ishaaray kadib xadiidkanoo keenay marka wa haadaa mushtaraku dalaalati buu yidhi marka laakiin xadiidkan dalaaladiisu dalaala ishtiraaq uu ku jira ishtiraaq see ugu jiraana waxaa suurtagala ilaa an yuctiqahu inuu xoraynaya maahane sabab in loo jeedo ictaaq oo sababi ah oo yacni markuu soo gataba sababkiisuu ku xoroobayaaba in laga wado sidaa darteed marka wax isaga xoreeyo kale ay ka dhigan tahay oo haddownan soo gada lahayn ma xoroobi lahayn soomaa waalidkan waxaa kaloo dhici karta ilaa an yuctiqahu waa ku xoreeyey inuu yidhaahdo marka macnahan horaana fiican oo imaamu shaaficina kanu wuxuu ka qaatay macnahaas hore wuxuu yidhaahdaa qofka usuushiisa iyo furuucdiisa waa ku xoroobayaan laakiin hayruhu min almaxaarim ma sheegin isaganaayb xadiidkan marka masalada marka deliilkeeda xadiidkan waaye dalaaladiisu ishtiraaga uu ku jiro qال أbو dاود rwى محمد بن بكر البرساني عن حماad بن سلمة عن قتاaدة وcاaصم عن الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه لي وسلم مثل ذلك الحديiث qال أbو dاود لم يحdث hذا الحadيiث إلا حماad بن سلمة baa sheegay وqad شhaka فيihi isagana waa ku شhkiye waa isaga lftirkiisa يuشhiiر إلى ضعف الحadيiث قال xدثنا محمد بن سليمان الأنباaري قال xدثنا عبدالوهاaب عن سعيiد عن قتاaدة سعيid بن أbي cروبة waa kn أن cمر بن الخطاaب رضي الله عنه قاaل cمر waxa uu yidhi maن ملك daa رحم محرم رحم محرم a qofkii milkiyo fahuوa xurun xor weeyaan qofkaas milkintiisa ayuu xor ku yahay sidaas buu yidhi laakiin xadيiثka انقiطاac baa ku jira faإنa قتاaدة lm يdriك cمر qتاaدة cمر ma soo gaarin oo yacnii maanu ma uusan haleelin walidaalika isaga laftirkiisa xataaba fadwadan cumar waaba layska qaadan lahaa xataaye laakiin iyadaa inqiaac ku jira oo irsaaliaaca ku jira irsaal bimacna alinqiaac uu ka wadaa qaala xadaanaa muxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qaala xadaanaa cabdulwahaab can saciidin can qataada can ilxasan qaala man malaka daa raxmin maxramin fahuwa xurun waa qowlu lxasan kanna waa ka قال xدثنا أbو بكر بن أbي شhيبة قال xdثنا أbو أسامة وهuو حmاad بن أسامة الكوفي عن سعيiد عن قتاaدة عن جابر بن زيد والحaسن مثله jاaبر بن زيد أبوشhacثاء iyo xaسن البصري ayuu ka wariyey waa مqطوuع midkan qاaل أbو dاود سacيiد أحفظ من حmاad سacيiد بن أbي caruubaha ka dhigay mowquufka ka dhigay ama marna ka dhigay min kalaami taabiciya oo maqduuc ahaanta u wariyey ayaa ka iqaysan kana xifdi badan xamaad ibnu salama baab marka masaladan xadiidkeeda waa kaasa baabun fii catqi ummahaati اlawlaad owlaaddii kuwii dhalay xorayntoodii ayb owlaadda kuwa dhalayna waxaa weeyaan addoontii isaga uu lahaa milkulyamiinka uu ugu tegaayey ayuu u tegey uur bay u yeelatay ilmay u dhashay ummu walad baa la yidhaha marka ummu walad wiil xor ah bay iyada hooyo u tahay nacam mar haddii yacnii addoon addoonta iyadoo aan nikaax hadda lagu qabin oo addoon ahaanteeda uu u haysto milkulyamiinka wuxuu kaga dhalo iyada waxaa weeyaan waa iska ummu walad wiilkuna waa xor iyaduna markaas markii uu dhinta ninka ayay xoroobaysaa ayb waxyaabahan axkaamtan riqigana sida badan nikaax iyo waxyaabahaas markay ku timaado addoonnimada iyo xornimada hooyaday raace xornimada iyo addoonnimada hooyada ay la soconaysaa addoonnimada hooyaday la soconaysayb oo ninku haddii uu guursado waxaa looga reebayaba inuu naag addoono guursado ilaa cinda daruurati waalxaaja maahane waxa looga celinaya waxay tahay cunugiisu inuu addoon noqdo ayaa la diidaya waman lam yastaطic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati اlmu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat yacnii in shuruud badan la helo unbaa ay ugu bannaan tahay inuu naag addoono guursado maxaa loogu diidayaa ilmihii baa addoomo noqonaya hooyaday raacayaan riqiga ku raacaan najaasada iyo riqiga iyo yacni waxaan ujeedaa riqiga hooyaday ku raacaan najaasada iyo waxyaabahaasna labada iska dhashay kan ugu liito oo xagga najaasta ku dhoway ku raacaan walidaalika waxay yidhaahdaan ey iyo wixii ka farcanmay waxay iska dhalaan xayawaan daahira iyo xayawaan najis ah wixii ka farcanma najaas unbaa la raacinanayb ee nikaaxa iyo waxyaabahaasna hooyadu raaca cunug waxa uu noqonayo xornimada iyo yacnii iyo iyo iyo addoonnimada ayb marka umuwaladkaas iyada xoraynteeda maxaa wixii ku soo arooray caddaynteediibuu u baab yahay qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi bnu muxamedin الnufayliyu qaala xadaثana moxamed bnu salmة wahuwa albaahiliyu اlxaraaniyu can moxamed bni isxaaq can khaطaab bni saalixin mowla اlansaar can ummihi can salaamata binti macqilin imra'aةi min khaarijati qaysi caylaan naag meeshaa ka ahaatay qabiiladaas qaalad waxay tidhi qadima bi cammii adeerkay baa ila soo galay fi ljaahiliyati fabaacanii waa i gaday min alxubaabi ibni camrin buu iga gaday akhii abilyasar ibni camrin walaalkiis ahaa fawaladtu lahu waxaan u dhalay cabdaraxmaan ibna alxubaab ayaan u dhalay ninkaas oo umuwaladay noqotay marka ninkii iyada laga gaday ninkii iyada marka gatay ayay ilmo u dhashay uma halaka waa halaagsameeyo waa dhintay faqaalat imra'atuhu naagtiisii waxay tidhi al'aana hadda wallaahi baan ku dhaartee tubaaciina waa lagu gadayaa fii daynihi daynta isaga lagu leeyaho laga raba darteedaa lagu gadayaa hadda faataytu rasuula اllahi sal ly slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii imra'atun aniga naag baan ahay min khaarijati qaysi caylaan ka dhalatay qadima bi cammii almadiinata adeerkay baa madiine ila soo galay fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada ujeeddaa marka addoonnimadu waa ka horraysayba islaamka maaha wax islaamka uu hallays addoonsado uu qoray ma aha wax ka horreeyeyba gardaray dadka isku addoonsan jireen islaamka gardaroo dhan waa xayiray baabkeeda ayb hal si keliyuu soo reebay jihaad bis ah oo iyadana khiyaar ka furan yahayba haddii la rabo aan layska yacnii wax badan uu ka furnaan karan oo dadka muqaatiliinta khiyaar uga furan yahay in la addoonsaday inaan la addoonsanin iyo waxyaabahaas ayb marka waxay tidhi qoladaasaan ka dhashay fabaacanii wuxuu iga iibiyey adeerkay min alxubaab ibni camrin akhii abilyasar ibni camr fawaladtu lahu cabdiraxmaan baan u dhalay faqaalat imra'atuhu naagtiisii baa waxay tidhi al'aana wallaahi tubaaciina haddaa lagu gadayaa fii daynihi dayntiisa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama man waliyu lxubaab xubaab ka dhintay dadka yaa ugu dhow qiila akhuuhu abulyasar ibnu camrin walaalkii baa joogaa la dhashay fabacaثa ilayhi waa u cidiray faqaala actiquuhaa xoreeya buu yidhi marka gabadhan iska daayo xoreeya faidaa samictum biraqiiqin addooma haddaad aragtaan qadima calaya ii soo galay addoommo inaan helay haddaad maqashaanna fa'tuunii ii imaada ucawidkum minhaa waa idiin beddelaya anaa addoon idin siinaya iyada iska xoreeya meeshaas marka ikhtiyaarkaas tacwiidkaas ayaa bacdi alculamaa waxay dhaheen umu waladka waa la gedi karaa tacwiidkaas ilaa nebiga kaannahu inuu dadkan weydiistay isaga uu yidhi addoontan iska xoreeya beddel anaa idin siin doono iska dhaafa ee wax waajib ku ah wax xaaraam ka ah inay gadaan mamnuuc hadday ahaan lahayd yacni waxay leeyihiin tacwiidkan iyo beddelkan lamaba siiyeenba waana gardarantihin xoreeyaa la dhihi lahaa waqad takuunu inay tahay nebiga min baabi xusni اlkhuluq inuu ugu sameeyeysaan iyagoo haddana lagu leeyahay inuu addoon iska siiyo ugu tadawuco iyagoo awalba inay gadaan mamnuuc iyagoo ay ka tahay oo qofkan uu sidaa yahay in haddana uu saa u yaalay taana waa dhici kartaa qaalat faactaquunii faactaquunii way i xoreeyeen waqadima calaa rasuuli اllahi sal ll slam nebiga waxaa u soo galay raqiiqun addoommo facawadahum minii hulaaman wuxuu iga beddelkayga uu siiyey iyaga addoon ayb xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jiro moxamed bnu isxaaqna waa warinaya waa mudallis waqad cancana can ayuu ku wariyey ummu khaaabi bni saalixna fii cadaadi اlmajaahiil iyaduna majaahiishay ku jirtaa marka xadiidkan waa daciif qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can qaysin can caطaa can jaabir bni cabdillaahi qaal bicnaa ummahaati اlawlaad kuwii ilmaha laga dhalay ee addoommada ahaa baan iibinnay calىa cahdi rasuulillaahi salى اllahu عalيه ali waslm wakhtiga rasuulka iyo wa abi bakrin iyo wakhtiga abu bakar falamaa kaana cumaru cumar markii uu ahaa wakhtigiisii nahaanaa waa naga reebay fantahaynaa annagana waa ka harnay xilligii nebiga iyo xilligii abuubakarba waxaan waa gedi jirnay umuwaladka laakiin wakhtigii cumar cumar baa naga reebay annagana waa ka harnay xadiidkan marka geesna wuxuu ka tilmaamayaa inay bannaan tahay gees kalena cumar inuu reebay bay sheegaysaa bacdi ahlilcilmi waxay dhahayaan cumar reebidda uu reebay wuxuu cuskanayey nusuus kale saxaabadiina way ka hareen kulligood ijmaac waayay dhaheen marka nacam inaan la gedi karin ijmaacaas marka cumar qowlkiisaas iyo saxaabadiion kuba khilaafinba iyo adilo cumuumkooda ama mafhuumkooda laga fahmi kara inaan la gedi karin marka laysu geeyo inaan la gedi karinaa ka soo baxaysa adiladaas marka waxaa ka mida laga fahmi karo umwaladka inaan la iibin karin xadiidka abi saciidin alkhudri uu yidhi rasuulka ilaahayow annaga dadaan addoomaan soo qabsanaynaa mana rabno inay uur noo yeeshaan casligii baan ku samaynaynaa ma bannaan yahay marka nebigu waa kii u ruqseeyey mafhuumkiisu marka xadiidku wuxuu yahay haddii inay gadaan uurku haddii uusan ka mancinaynin beec uurkan iyo dhalmadan ka dambayso haddii aysan ka celinaynin oo aynan ka mancinaynin in la gada umuwaladkan casligan macno ma yeesheen wax loo sameeyna lama fahmin meeshaa marka mafhuum baa ku jira xadiidka abi saciid waxaa weyn addoomaan soo heli jirnay inay uuraystaanna waa ka cabsan jirnay markaa rasuulkan weydiinay inuu inaan casli ku samayno shaawada bannaanka ku daadinno si aanay u uuraysanin nebigana waa noo ogolaaday marka casliga maxaa keenayeen maxay u samaynayaan uurkan iyo ilmaha ka daba dhalanaya wuxuu mancinayaa in la gado hadhow naagtan mana gedi karo markuu dhintana xoray ku noqone ayb sababka casliga ka keenayaba dhibkaasay ka baqayeen marka haddii nahyi uusan jirin casli maba aysan sameeyeenba iyadoo ilmo u dhashay iska gedi lahayn hadday bannaan tahay meeshaa marka xadiidkaas marka mafhuumkiisa iyo cumar iyo saxaabadiioo ku raacdeen laysku fiiriyo bina'an calaa daalika ay ku bannaayeen ibnuاlqayim laakiin xadiidkaa dalaaladiisa isagu waa diidaya wuxuu leeyahay waxaa dhici karta inay diidayaan uurka inuu beeca ka daahiyo ayagoo qiimo deg deg u raba hadda iyagoo hadda inay gadaan rabo ayaa uurkii waa daahinaya uu daahinayaa marka binaan calaa dalika casligu u samayn jira inuu leeyahay ixtimaal hadduu imaadana idaa taطaraqa اlاxtimaalu saqطa daliil halkaasu isagana marka uu ka bixiyey imaamu shaafici mas'aladan markuu ka hadlay oo uu yidhi ma bannaana umuwalad in la gado laakiin waxa uu yidhi qultuhu dalika taqliidan licumar saasuu tasriixiyey imaamu shaafici sidaan baan eri buu yidhi anoo taqliidsanayo cumar bnu اlkhaaab radia allaahu canhu marka cumar qowlkiisa aad mooddaa marka deliilka waadixan iska noqon karo oo culammada diidani ay ku dheggan yihiin cumar qowlkiisa waa amaa yacnii deliil kale deliilka kale hadal iyo niqaash kama dhammaanayo deliil sariixoo nabadgelaya ma leh oo umwalad inaan la gedi karin sheegayo aan ka ahayn marka qowlkaas cumaroo saxaabadiina ku raaceen isagaana fiican marka in la raaco oo aan la khilaafin ayb maadaama uu ahaa khulafaa raashidiinta midkoodna uu ahaa saxaabadiina ay waafaqeen cali baa ku waafaqay markii dambe cali isagana wou oggolaaday in la gado markaasaa waa tii shurayx uu ku yidhi qaadigii shurayx alqaadi waa tii uu ku yidhi ra'yuka maca aljamaacati khayrun min ra'yika waxdaka ra'yiga adii cumar aad mid ku ahaydeen iyo saxaabadaa ka khayr badanoo yidhi midda aad goonida ku tahay adiga sidaasuu ku yidhi marka ra'yigaas marka la tilmaamay in lagu kulmay oo dadkii diinkan yacnii fahamkiisii iyo naqligiisii iyo labadaba naqlan wa fahman aan ka soo gaarnay in lagu socdo yaa wanaagsan ibnulqayimna marka masaladaas waa ku dheeraaday umwaladka gebagabadii un macno saas u dhow unba isaga laftirkiisa keenay oo uu sheegay oo fi اlakhiir waxa uu yidhi fahada yadullu calىa ana manca baycihinna inamaa huwa ra'yun ra'aahu cumar yani deliilay cuskan tahay ayuu diidaya isaga nacam deliil reebayaa jiro ayuu diidaya nacam wawaafaqahu alayhi wawaafaqahu calayhi caliyu wagayruhu cali iyo hayrkiina ay ku waafaqeen walow kaana cinda asaxaabati sunnat min الnabiyi salى اllahu عalيه ali wasalam bimanci baycihinna lam yaczim caliyu calىa khilaafiha cali ma uunan khilaafeen haddii nas jiru leeyahay walam yaqul lahu abidatu cabiidatu shureyx ma usan ahayn cabiidatu bnu camrin salamani ma uusan dhahayn isaguna ra'yuka wara'yu cumar fi اljamaacati axabu ilayna waaqarahu caliyu calىa ana dalika ra'yun calina marka inay ra'yi ahayd waa u qiray marka masaladii waa ra'yi buu leeyahay waqaala shaaficiyu imaamu shaaficina wuxuu yidhi walaa yajuusu lisayidiha baycuha walaa ikhraajuha min milkihi bishayin hayri اlcitqi wainahaa xuratun idaa maata min ra'si اlmaal ra'sulmaalkaa laga xorayna maxaa laga wadaa ulu iyo ma loo fiirinayo ninkan maalka uu ka tegey ulu maay ka tahay mase kama ahan ma la dhahayee marka horeba ra'sulmaalkayba ka xoroobaysaa uma saaqa alkalaama buu soo waday ilaa an qaala wahuwa taqliidun licumara bni اlkhaaab imaamu shaafici saasuu yidhi ayb markaa dee cumarku dayashadiisu waana la amray iyada laftirkeeda iyo cali oo wada jira labadooda oo weliba wada jira haddii sidaa laga hayo baabun fii bayci اlmudabbari baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayci اlmudabbari midkii la dibdhigay oo nolosha gadaasheeda loo dhigay xurnimadiisa nolosha gadaasheed dhimashada kadib loo dhigay beeciisa wixii ku soo arooray caddayntiisa mudabber waxaa la yidhaha addoonka marka la yidhaahdo haddaan dhinto wax xor baa tahay mudabberna marka waxaa loo bixiyey li'annahu maxaa yeelay bacda mowtihi u xornimadii helaya xornimadiisii gadaal loogu dhigay qaala xaddaanaa axmed bnu xambal qaala xaddaanaa hushaymun can cabdilmelik bni abi sulaymaan can caطaa'in wa ismaaciila bni abi khaalid can salamata bni kuhaylin can caطaa ayb xaddaanaa hushaym buu yidhi can cabdilmelik bni abi sulaymaan can caطaa ismaaciil bnu abi khaalidna hushaymkou la siman yahay can salamata bni kuhayl can caطaa ayb ee caطaa iyo ismaaciil bni abi khaalid iskuma cadfana can caطaa sanadka waa go-a wa ismaaciila bni abi khaalidna yani yarwi can salamata bni kuhayl can caطaa caطaa isaga soo dhacaya can jaabir bni cabdillaahi ana rajulan actaqa nin baa wuxuu xoreeyey ghulaaman addoon lahu isaga ou lahaa can duburin gadaal buu ka xoreeyey dibdhig markuu dhinto can duburin minhu walam yakun lahu maalun maalna ma uusan u sugnaanin hayruhu addoonkaas aan ahayn fa amara bihi الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam nebiga wou amray fabiica waa la iibiyey addoonkii bisabcimiati dirhamin toddoba boqoloo dirham baa lagu gaday ow bitisci miatin ama sagaal boqol baa lagu gaday addoonkii marka ninkan waxaa la diidayaa ad markaas xaajaa jirto addoonkan ayuu xaajo u qabaa maaloo dhan isagoo ka qabaa inuu marka iska yacnii uu yidhaahdo haddaan dhinto xor baa tahay dadkiisiina ka tago wax la'aan ma la nebigu taasuu diiday marka isagii waa la gaday markii la gaday ka bacdi ayaa maalkiisii marka orod maal ka dhiga layihi xadiidkan marka culammada qaar baa waxay u deliishadaan baycu lmudabber buu deliil u yahay addoonka marka haddii la dib dhigo markaan dhintaad xor tahay la yidhaahdo in la iibin karo jawaaskeeda iyo bannaanaanshadeedu tusayaa xadiidkan ayb alimaamu shaaficina saasuu ku tegey iyo akaru ahliاlxadiid ama culammada xadiidka qaar ka mida iyo imaamu shaafici waxay ku tageen ilaa jawaasihi muطlaqan addoonka mudaber baa hadduu yahay markii la doonaa la gedi karaa ayb oo waxay leeyihiin mudabernimadu maahan wax laazim a ma ahan ayb waa wasiyo iyo dardaaran oo kale un saasoo kale bayhaqi macrifatu sunan wاlaahaar wuxuu ku sheegay can akar اlfuqahaa u ka sheegay inay sidaan qabeen oo mudaberka in la iibin karo ibnu daqiiq اlciid laakiin bannaanaanshadan iyo jawaaskan wuxuu ku qeyday hadday baahi jirto haddaynan baahi jirin ma bannaana muطlaqan waa diidaya isaga ibnu daqiiq wuxuuna yidhi man manaca baycahu muطlaqan fiir markasuu taxliilina ibnu daqiiq man manaca baycahu muطlaqan qofkii yidhaahdo mudabber maba la iibin karaba sideedaba kaana alxadiidu xujatan calayhi xadiidkaana xujo ku ah oo waaba kan waa la gadayba nebigaaba gaday soo maaha xadiidka nebiga inuu gaday soo kuma jirtan لأن المنع الكلية يناقضه الجواز الجزئية لأن المنع الكلية diididda oo kuliga ah يunaaqiضhu waxaa burinaya الجawاaز الجuزئiية haddayba xaalad اxtiyaaج ay bannaanaatay idan marka ma jiro manci kuli ah marka waa u dhammaatay وmaن أjاaزahu في bacضi الصuوar suuradaha qaar qofkii yidhaahdo mudaberka fii bacdi suwar waa la iibin karaa wa fii bacdihaana ma la iibin karo qofkii yidhina falahu an yaquula wuxuu leeyahay inuu dhaho qultu bilxadiidi fi suurati alatii warada fiiha aniga xadiidkii baan aan dhahayaa oo jawaabtaydu ay tahay ku salaysan tahay suuradii uu ku yimid oo kale xadiidkan suuradii uu ku yimid waa maxay nin faqiir ah oo waxba aan haysanin halkii addoonoo xoole uu ka qabayna markaan dhinto xor baa tahay ninkii yidhaahdo ma laga yeelayo ama deyn baaba lagu leeyahay asagii baa deyn lagu leeyahay markaasuu addoonkii maal uu ka qabay ayuu xoraynaya haddaan dhinto xor baa tahay dhahaya kaasoo kale marka wuxuu leeyahay xadiidkan suuradiisu kaasoo kale qultu biاlxadiidi fi الsuuraةi alatii fiiha falaa yalzamuhu اlqowlu bihi fii gayri dalika min الsuwar marka ma ku laasimayso suuradahaas wax ka baxsan in lagu laazimiyo ani xadiidka waa ku dheganahay buu le waa haystaa waa kan macno suuradihii ka soo haray laguma laazimin karo ayb marka ibnu daqiiqna wuxuu leeyahay cinda alxaaja waa bannaanta in la gado oo fii hayri اlxaajatina laa yajuuzu isagu saasuu marka u iishay calaa kulli xaal marka saddex qowl baa ku jirto almancu muطlaqan albaycu muطlaqan iyo yacnii qowl dhexe oo isagu marka dhahayo hadday xaaja jirta ha haddaysan jirinna maya xadiidkanna kaasuu ku ayuu ku ku duldegaa qaala xadaanaa jacfar bnu musaafirin الtiniisiy qaala xadaanaa bishir bnu bakrin qaala akhbarana alأwsaaciyu qaala xadaanii caطaaءu bnu abi rabaax qaala xadaanii jaabir bnu cabdillaahi bihada zaada wuxuu ku daray waqaala yacni الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam anta axaqu adaa ku xaqnimo badan biamanihi qiimihiisa lacagtiisa adaa ku xaqnimo badan oo adaaba baahi u qabo wallaahu allana aghnaa canhu waa ka maarmaa ilaahayna allana uma baahnood waa ka maarmaa adigiina xaajaad u qabtaa marka adiga yanii markaas yacnii gado oo xaajadaadii ku dabar daruuriga ahayd marka qof isagoo xoolo haysto haddana yacnii xoolihiisa ku tasarufaya xuquuqna ay ku dheggan tahay taasuu nebigu diidaya sala allahu calayh ali wasalam قال xدثنا أحمد بن حنبل قال xdثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بن علية قال xدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجuلا من الأنصاaر nin أنصاarta ka mid ah يuqaaل lahu أbو madكوur la yidhaahdo أcتقa غuلاaما lahu adoon ou lahaa buu xoreeyey يuqaaل lahu يacقوuب la yidhaahdo can duburin gadaal buu ka xoreeyey lam yakun lahu maalun maalna uma uusan sugnaanin hayruhu aan isaga ahayn addoonka aan ahayn fadacaa bihi rasuulullahi sal l slama nebigu ayaa u yeedhay faqaala waxa uu yidhi man yashtariihi yaa iga iibsanaya addoonkan faishtaraahu nucaym ibnu cabdillaahi bni naxaam ayaa iibsaday biamaanimi'ati dirhamin siddeed boqoloo dirham buu ku gatay fadafacahaa ilayhi waa u dhiibay uma qaala wuxuu yidhi idaa kaana axadukum faqiiran midkiin hadduu faqiir yahay falyabda binafsihi naftiisa ha ku bilaabo fain kaana fiiha fadlun hadday wax u soo haraan facalaa ciyaalihi ilmihiisa ha siiyo fain kaana fiiha fadlun dheeraad haddii u soo haro oo u sugnaadana facalaa dii qaraabatihi qaraabadiisa ku saaxiiba ha siiyo oo ha ku xiriiriyo ow qaala calaa dii raximihi qaraabadiisa mid ah fain kaana fadlun hadday wax soo haraan fahaahunaa wahaahunaa hadday intaa kadib wax u soo haraan meeshaan iyo meeshaan siduu doona ha ugu bixiyo oo ha sadaqaysto ha waqfado siduu doona ha yeelan wabda biman tacuul qofkaad nafaqaynaysa inaad ku bilowdo xadiidkan marka ninkan abumadkuur sidaan baa nebigu nebiga uu ku yidhi marka mudabarka waa la gedi karaa yacnii masaladatan ka soo baxaysa taas waaye ee xaaje miyaa lagu qaydayaa mase xaaje laguma qaydayaa taasaa hadal ku jira oo ibnu daqiiqilciid isagu wuxuu leeyahay lam yakun lahu maalun hayruhu baa waxay tahay xukunka saamayn ku yeelanaysa qaydkaas yacnii lam yakun lahu maalun hayruhu baa qayd noqonaysa oo xukunka saamayn ku yeelanaysa baabun fii man actaqa cabiidan lahu lam yablughum الثuluث baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man qofkii actaqa xoreeyey cabiidan lahu addoommo uu leeyahay lam yablughum الثuluثu ثuluث aan gaarin yacnii addoonkii isagoo markaas qofkii isagoo sakaraad saaran ama jiro uu ku jiro oo ayuu dardaaran buu bixinayaa markaasuu leeyahay intaasoo addooman ah waa xoreeyey aniga addoomankii marka layska xorayn maayee ulukii baa la fiirinaya ninkan addoonku waa maal axkaamtan oo kale maaluu ka yahay maxaa la leeyahay markaa addoommadan uu xoreeyey iyo maalkiisa nisbadooda laysu fiirinaya saddex dalooloo dalool haddii ay la eg yihiin waa u bannaan tahay addoommadii waa xoroobayaan markaas haddii saddex dalooloo dalool maalkiisu ay ka bataan iyaga ay ka bataanna maxaa la samaynayaa ma ma xoroobayaan marka waa in qaar la reebo qaarna la xoreeyay noqonayna ee qaarkee la reebaya qaarkeesa maxsee la yeelaya waa loo qori tuuraya markakii marka qorigiisa u soo baxo nasiibkiiskaasaa xoroobay kan kale waa la baaq yeela maxaa yeelay ninka dardaarmaayo xaq uma leh saddex meeloodoo meel wax ka badan maalkiisa iyadoo markaas waa xajri baa uga sugan waa la sharay xajrigaasna waa limaslaxati hayrihi baa loo sharayna qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can abi qilaaba ayuuba bn abi tamiimata sakhtiyaani weeyaan can abi qilaabata aljarmi wahuwa cabdullaahi bni zayd can abi lmuhallab can cimraana bni xusayn anna rajula nin actaqa sittata acbudin lix addoon buu xoreeyey cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda waa cinda mowtihi marka wasiyo inay tahay tuse lahu maalun lam yakun lahu maalun lam yakun uunan u sugnaanin iyadoo aynan u sugnaanin lahu isaga maalun maal hayruhum iyaga aan ahayn ma uunan haysanin fabalaga dalika الnabiya salى اllahu عalayh waalihi wasalama arrintaabaa nebigii gaartay faqaala lahu nebigu wuxuu yidhi qowlan qowl shadiidan adag qowlka adagoo uu yidhina waa kan imaan doono low shahidtuhu qabla an yudfana lam yudfan fii maqaabir اlmuslimiin waa qowlka adag haddaan goobjoog noqon lahaa ninkaasi inta aan la duugin ka hor qubuuraha muslimiinta laguma duugeen hadalka adag kaas hadalka adag uu sheegaya marka kaas waa riwaayana waxay leedahay haddaan anigu ogaan lahaa intaan yani la duugin kumaba tukadeenba qowl shadiid ah marka nebiga inuusaa yidhaha macnayaduna marka waxay tahay waa zajri un gaalnimo lagama wadan waa zajri min baabi zajri ee waxaan hadda laguma gaaloobayo ayb faqaala lahu qowla shadiidan buu ku yidhi uma dacaahum waa u yeedhay fajaza'ahum alaaثaةa أجزاء saddex qaybood buu markaa u qaybiyey saddex qaybood buu markaa u kala gooyey yacni saddex saddex iyo laba iyo labo toddobay ahaayeen soo maaha saddex labo iyo labo saddex qayboodu u kala gooyey fa aqraca baynahum waa qori tuuray marka dhexdooda fa actaqa tnayni laba ayuu xoreeyey waa araqa arbacatan laba ayuu xoreeyey afarna addoonnimadoodu u xukumay lix may ahaayeen laba iyo laba iyo labo ulu baa marka uu xoroobayo maa zaada cala uluna waa maxjuur ayuu ka yahay ayb marka laba yacni xoreeye afartii kalena addoonnimada u baaqi yeelay xadiidkan marka wuxuu deliil u yahay sidanoo kale hadday dhacdo in la samaynayo qurca wasiyada marka in mar walba bixasabi ulu loo fiirinayona waa tusaya xadiidkan abu xaniifa isaga wuxuu leeyahay wax qurco la yidhaha ma jirtuu leeyahay qurcada isaga waa diidaa wax xugunoo ku sugnaanayana ma leh qorigan la kala dooranayana qori wax og ma aha waa qori waxba laguma qaadan karuu leeyahay laakiin adilo badan baa ku soo aroortay qurcada oo ambiyada ilaahay baa qori tuuran jireen ayb qurcadaas marka abu xaniifa waa diidaya see la yeelayaa buu leey marka hadday sidaanoo kale dhacdo wuxuu leeyahay lixdoodaba waa xoroobayaan laakiin xoroobid oo mubacad ah waayuu leeyahay nin kastaa qayb buu ka xoroobaya qayb addoonuu ka yahay qayb buu ka qayb addoon uludkiibaa waxaa lagu samaynaya tajazu iyagaa loo kala qaybinaya marka uludkiibaa iyaga loo qayb qaybinaya midkoodna xor ma noqonayo si caaya marka la samaynaa buu leeyahy nin kastaa waxaa la leeyahy oradoo maalkeen soo shaqay maal isfuro inta kale isagoo si caaya la aadayaa buu leey laakiin xadiidkan baa xujo ku ah قال xدثنا أbو كامل وهو الجحdري قال xدثنا عبدالعزيز يعني بن المختار قال xدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناaده ومعناه لم يقل فقال له qولا شhdيدا fqاaل له qwلا شhdيدا mausan dhihin seetaas qال xدثنا وهب بن بقية قال xدثنا khالد بن عبداللahi عن khالد khالد بن عبداللahi الطحاn الواasطي عن khالد وهو khالد الحذاء yب khالد بن مهrان الحذاء yب عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجuلا من الأنصار بمعناه وقاaل يعني النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu wuxuu yidhi low شhahidته haddaan xaadiri lahaa qabla an يudفنa intaan la duugin ka hor lam يudفن laguma aaseen في مaqاaبل المسلimiin mslimiinta qbuurhooda hadalkii شhadiidka ahay adkaa kaas hadalkaanna waxaa weeyaan ma wuxuu ka soo baxay zajri ahaan u soo baxay waa gaal oo ha laga dheereeyo qubuuraha muslimiinta macnaheedu maaha maxaa yeele waxaan macsi waayo mana lagu gaaloobo xuquuq uu dayacay waayo laakiin gaalnimo ma aha qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can yaxya bni catiiq waayuuba can moxamed bni siiriin can cimraana bni xusaynin ana rajulan actaqa sittata acbudin ninbaa wuxuu xoreeyey lix addoon cinda mowtihi geeridiisa agteeda walam yakun lahu maalun hayruhu maal aan iyaga ahaynna ma haysanin oo uma uusan ahaanin fabalaga dalika الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam arrinkaabaa nebiga gaartay faaqraca baynahum waa u qori tuuray faactaqa ثnayni wa araqa arbacatan laba ayuu xoreeyey afarna addoonnimadooda u xukumay baabun fii man actaqa cabda walahu maalun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man actaqa qofkii xoreeya cabdan addoon walahu walxaal lahu maalun maal oo u sugnaaday addoon maal wato oo maal haysto qofkii xoreeya maalkaasi marka yuu raacayaa ma ninkii gatay ma ma addoonkiibuu raacayaa watay mase sayidkii baa yeelanaya taasuu marka baab ka dhigtay ayb قال xدثنا أحمد بن صالح قال xدثنا بن وهب قال أخبرني بن لhيcة والleyث بن سacد عan عubayd اللaahi بن أbي jaعفر عan عubayd اللaahi بن أbي jaعفر عan bukayr بن الأشج عan ناafic عan cabdاللahi بن cمر qاal qاala rasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم man اctaqa qofkii xoreeyo cabdan adoon walahu maalu maalna uu leeyahay famaalu اlcabdi addoonka maalkiisa lahu isaga yuu u sugnaaday ilaa an yashtarida asayidu yani lahu lilcabdi baa iskale ilaa an yashtarida sayidu sayidka inuu shardisanayo maaha ou dhahayo waa ku xoraynayaa bishardi waxa maal gacantaada ku jira inaan aniga yeelanayo xadiidkan marka ibnulqayim wuxuu leeyahay akara xdيiث man أcتqa cabdا وlahu maal ثuma qaala شhaykh شhaمس الdيin iبن الqayim raximah الlah qaala الmundiriyu fi اlmukhtaصar mundiri mukhtaصar abi daawuudka wuxuu ku yidhi وأhrajahu الbukhaariyu xadiidkaanu sheegaya وأkhrajahu الbukhaariyu وmuslim والتirmidiyu والنasaaئiyu وبnu maajaه min xadiiثi salim بn cabd لlahi بn cmr can abiihi markaasuu iبn الqayim yidhi whada wahmu minhu waa ged ismoodsiin oo istusay isaga waa nacam ayb ee sax maaha sidaa falam yukharij axadu min asxaabi الصaxiixayni xadiiث alcitqi haada aslan xadiidkan oo man actaqa cabdan lahu maalun asxaabu صaxiixayn bukhaari muslim ma aynan soo saarin aslanba walaa tacaradaa lahu mana u banbixinba xataa maba aysan u banbixin wainamaa rawaahu النasaa'iyu fii sunanihi nasaa-i baa sunankiisa ku wariyey kama rawaahu abu daawuud sidoo abu daawuud buu u warinayo min xadiidi cabdillaahi bni abi jacfar can naaficin can ibni cumar warawaahu min xadiidi cubaydillaahi bni abi jacfar can naafic can ibni cumar warawaahu min xadiidi cubaydillaahi bni abi jacfar ayضa can bukayr can naafic can ibni cumar abtirsigiisa marka waa kaasa walafduhu man actaqa cabdan walahu maalun famaaluhu lahu ila an yastaniyahu السيد وhذا الxadيiث يucad في أفrاadi cubayd اللaahi hذا xadiiثkan waxaa lagu tirinaya buu yidhi xadiidka uu la goodinida noqday cubaydاللahi بن أbي jacفar وqad أnkarahu عalayhi الأئmaةu أئmadana waa ku inkireen qaala الإimaam أحmed imaam أحmed waxa uu yidhi وqad suئila canhu isagoo la su'aalay xadiidkan wuxuu yidhi yarwiihi ubaydاللaahi بن أbي jacفar yarwiihi cubaydاللaahi بن أbي jacفar min أhli mصr ah وهuوa ضaciif في الxadيiثi kana صaaxiba فiqhi وأma fi الxadiiثi falaysa huwa fiihi biاlqawiyi xadiidka kuma xoog badneen saaxibu fiqhi buu ahaa وaqaala abulwliid abulweliid هishaam بn cabdilmلك waxa uu yidhi sawna hada الxadiiثu khaطأun xadiidkan waa gef وhada kama qaalahu الأئmaةu ibn الqayim marka wuxuu yidhi xadiidkanna waa say a'immadu yidhaahdeen faإna الxadiiثa الmaxفuuظa can saalim xadiidka uu ku qaldamay mundiri oo saalim uu warinayo innamaa huwa fi اlbayci waa beeca oo muxuu ahaa man baaca cabdan walahu maalun famaaluhu lilbaa'ici ilaa an yashtarida almubtaac ayb beec baa la joogay cidqi lagama hadlaynin man actaqa man baaca buu ahaa man actaqaa la yidhi marka kanna xadiidka maxfuudka oo saxiixaynka ku jira kaas waa waqad taqadama اkhtilaafu saalimin wanaaficin fiihi saalim iyo naafic ikhtilaafkoodana waa soo hormaray xadiidkan ay isku khilaafeen wa anna saaliman rafacahu saalim inuu marfuuc ka dhigay wa kaana albukhaariyu saxiixuhu bukhaarina marka rafciguu saxiix yeeli jiray wa naaficun waqafahu naaficna mowquuf ahaan buu ku wariyey min kalaami ibni cumar calaa bni cumar muu udhig calaa cumar wa kaana muslimun waannasaa'iyu wagayruhuna yaxkumuuna lahu muslim iyo nasaa-i iyo kayrkiisna riwaayadan mowquufkay rajixi jireen bukhaarina midda marfuucado saalim waxa laga hadlayana waa maxay beec man baaca cabdan lahu maalun wa ama qisatu اlcidqi fainahaa wahmun min ibni abi jacfar khaalafa fiihi اnnaas cidqiga waxa soo dhex geliyey waa cubaydullahi bn abi jacfar waa cilo khafiya qaala اlbayhaqiyu fii riwaayatihi wahiya khilaafu riwaayati اljamaca buu yidhi bayhaqina jamaacada riwaayadeedu ka duwan yahay waqad rawa اlbayhaqiyu wاlأhramu wagayruhuma can ibni mascuud annahu qaala ligulaamihi cumayr ibni mascuud baa addoonkiisii cumayr wuxuu ku yidhi maaluka fainii uriidu an uctiqaka maalaka yani ilzam maalaka fainii uriidu an uctiqaka inaan ku xoreeyaan rabaa aniga wainii samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul man actaqa cabdan famaaluhu liladii actaqahu ninkii addoon xoreeya maalkiisa ninkii xoreeya iskale cagsiga sooma marka xadiidkan ya xadiidkan hadda abu daa'uud matniga muxuu leeyahay isaga maalka yaa iskale u dhahayaa addoonkaa iskale ilaa an yastasniyahu sayid kanna cagsi waa hadda nebigan saa ka maqlay haddaba niu maalkaagii meel dhigo oo hayso adiga qaadan ولفظ الأثرم أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماaله فmاaله لسيده يعني maalkaa gooni u baxsa xadيiثka أثرم isag وxuu leeya ninkii addoon xoreeyo markaana yaعnي maalkiisana uunan sayidki u sheegin maalka sayidka iskale qاala البyهaقيu hذا أصح كم ba أصح buu yidhi وhذا qول أنس والشhاaفiعيi وأbي xaنيiفaةa وأحمد وأصحاaبهم والثwريi qowlku in sayidku uu maalku yeelanayo ninkaa naftiisa unbau la baxaa wa qaala alxasanu wاlshacabiyu wacطaa'u wاlnaqaciyu waahlu اlmadiinati maca maalik almaalu lilcabdi ilaa an yashtarida sayid xadiidkan daahirkiisii ku tagayb qaala sheekh shamsudiin ibnu اlqayim raximah اllah waa kan mid kaleu galay halkaas uga baxay kan xadiidkan marka dacfi dacfi baa ku jira kan sida asaxaana waxaa weeyaan maalka sayidka iskale sababta addoon maalmaba yeelo kara sida imaamu shaafici aimada qaar ay qabaan imaam maaligna wuxuu leeyahay waa yeelan karaa addoonku maal wuu yeelan karaa marka xadiidkaas man baaca cabdan walahu maalun uu deliil ka dhigtaa marka imaam maalig isagayb waana soo marnay kitaabulbuyuuc iyo meelahaasay ku timid baabun fii catqi waladi الzinaa waladu zinaha xorayntiisa wixii ku soo arooray caddayntiisa zinada kii lagu dhalay xorayntiisa xukunka ku soo arooray qaala xadaثanaa ibraahiim bnu muusa qaala akhbaranaa jariiru can suhayl bni abi صaalix can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam waladu الzinaa waladu zinaha sharu الalaaثati saddexda kan ugu sharta badan wey saddexda marka waxaa weeyaan labadii dhashay iyo asagaa saddex anacam saddexdoodaasaa ugu shar badan ayb waladu الzinaa sharu الalaaثati saasuu yidhi ayb waqaala abu hurayra markaasuu wuxuu yidhi laan umatica inaan waqfo ama aan xoreeyo laan umatica bisawdin inaan yanii waqfo jeedal fii sabiili lah ilaahay jidkiisa aan geliyo yaa axabu ilaya la iiga jacayl badan yahay min an uctiqa walada zinyatin zino mid ku dhashay inaan xoreeyo ayb xarig aan jihaadka ku daran ka jecelahay intaan waladu zino xoray lahaa saas abu hurayra yidhi xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay axaadiidta abu hurayra iyo caaisha isku khilaafeen um اlmu'miniin caaisha radia allahu canha iyada waxaa laga wariyey inay tidhi annaha ankarat calى abi hurayrata taxdiiثahu bihada waahbarat waxay tidhi ana الnabiya salى اllahu عalيه alي wasalam inamaa qasada insaana bicaynihi marku lahaa waladu zinaa sharu الثalaaثati mid qof gaar ah buu ka waday ee wax caama ma aysan ahayn ee shaksi waladu zino ahaa oo isagu shar badnaa ayuu arkay markaasu wuxuu yidhi sharu الalaaثati war kan labadii iska dhashay iyo isagaba isagaa ugu shar badan marka waa qadiya mucayana waaqacatu cayn bay ahayd wax caam a maahan bay caaisho dhihi jirtay faqad akhraja الطaxaawiyu fii sharxi mushkil اlaaثaar wاlxaakimu wاlbayhaqiyu min طariiqi salamata bn اlfadl can moxamed bni isxaaq can الzuhriyi can curwata qaala balaga caaishata ana abaa hurayrata yaquul caaisha waxaa soo gaaray abu hurayre inuu dhahayo qaala rasuulu اllahi sal ا l slam waladu zinaa sharu الalaaثa faqaalat waxay tihi yarxamu اllaahu abaa hurayra abuu hurayra allah u naxariisto asaa'a samcan faasaa'a ijaabatan maqalkii ayaa wax ka tegeen oo ka xumaaday jawaabtiina marka waa xumeeyey marka way leeda waxbuu ka tegey maqalkii qaar baanu maqlin waxyaabo qaar buunan ogaanin intii ou maqlay buu sheegayna nacam waxna waa ka maqnaayeen maalka laakiin luqada waxaa weeyaan asaa'a samcan faasaa'a jaabatan asaa'a samcan qofku markuu yacni wixii waxna maqlo waxna uusan maqlin ee yacnii ixaada la'aantaas iyo wax koobid la'aantaas oo wax ku sheego ayaa waxaa la yidhaahdaa asaa'a samcan faasaa'a jaabatan maqalkii baa ku xumaaday oo ayaa xumeeyey ayaa ku xumaaday jawaabtiina waa xumaatay ilaa qofku sida wax u maqlo unbaa jawaabtiis ku xirnaataa moogta haddii marka maqalkaagii uu xumaado jawaabti waa xumaanayna uma marka xadiidkii zuhri marka caaisha waxay tihi lam yakun ilxadiidu calaa haada xadiidku sidaan ma ahayn inamaa kaana rajulu yu'dii rasuula اllahi sal ly slam nin nebiga dhibi jirow ahaa faqaala rasuulu اllahi sal ly slam amaa inahu maca maa bihi min waladi zinan maca maa bihi ayb waladu zinan dhibkiisaan iyo shartiisaan lala qabo ayuu haddana waladu zino yahay waqaala rasuulu lah sal slm huwa sharu الalaaثati ninkan yacni saddexdabaa saa u shar badan ayb ayb salamatu bnu lfadlina oo xadiidka hadda caaisho kan caaisho warinayana ahbatu naasi fi bni isxaaq ayb riwaayada ibni isxaaqna waxaa xoojinaya caaisha waxay tidhi haddii lagu dhaho huwa sharu الalaaثati waxay dhihi jirtay maa calayhi min wisri abaweyhi dilabadiisii aabba dembigay galeen maxaa isaga ka galayna walaa taziru waasiratu wisra أkhraa waa inuu isagu shar la yimaado shiriir ku noqona maahane isaga muxuu galabsaday labadan baaba dembi ku galayoo zinaystay isaga maxaa loogu saa u shar badan loo dhahayaa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa bay dhihi jirta cabdurasaaq iyo xaakim iyo saas u wariyey khaaabi laakiin wuxuu yidhi waxyaabaa uu tilmaamay saaxibu cawnilmacbuudka wuxuu leeyahy waqad ruwiya alcirqu dasaasun waxaa la wariyey buu yidhi cirqiga yacni firka waa dasaas waa dhuumasho badan yahay yani qofka hadday dadkiisu fiicnaayeen waxaa badan inay isaguna fiicnaanta wax uun ka helaan hadday dadkiisu xumaayeenoo dad shar badan ay ahaayeen waxaa laga yaabaa sharta inay usoo tallaabto falaa yu'manu an yu'hara dalika ayb dalika alkhubhu fiihi an yu'hira dalika alkhubhu fiihi wayadibba fii curuuqihi fayaxmiluhu cala ashari wayadcuuhu ila alkhubhi cirqigaas iyo manidaas xun manidaas xaaraanta ah uu ka abuurmay oo uu ka dhashay cirqi dasaasa inuu ka yimaado shar iyo xumaan marka uu ka bato yaa dhacaysuu leeyahay wayna u badan yihiin sidaas dhahan dadka yacnii owlaadu zinada oo zinada ku dhasho aqlabkoodu wax qaable maaha ama dad yani wax gaalnimo iska gaaloobo ama wax gaaladaas inta iska raaca hadhow muslimka lakad ku noqdo ama wax iyagu muslimka dhib ku ah ama waxaan macno lahaynba yay u bataan nudfadaas iyo manidaas yacnii biyahaas xun ee xaaraanta ee meel xaaraana uu ku shubay yaa xumaanteeda unbaa uga soo gudbaaya marka dadku waxyaaba iska n iska yacnii acraaf la ararkay iyo wax ku dhisan laakiin wax nas ku dhisan hadda maaha alcirqu dasaas marka la leeya waa waqad ruwiya wax la wariyey ayb oo qofka firkiisa iyo way jiidanayaan inay jiitaan waa dhacda radaaca iyo nuugmada dadka yacni naagaha doqomada ah ka dheereeya ilmihiinna iyo waa la wariyey lianna maxaa yeelay naaskaas uu nuugay oo kusoo duxaa hadhiy doqonnimo iyo yacnii damiinnimo iyo shar baa laga yaabaa inuu ka dheefo ila wax jiirkiisa ku koray waaye maxaad u malaynay isaga dhanba hadduu ka samaysan yahay nudfo xaaraana marka qaal اimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii hawaabi اlciطqi xoraynta hawaabkeeda ajarka laga helo qofka inuu xoreeyo qaala xadaanaa ciisa bnu muxamed alramliyu qaala xadaanaa damratu can ibraahiima bni abi cablata can alhariif ibnu daylami alcariifna waa la yidhi caynna waa la sheegay waa alhariif ibn cabaas ibni fayruus addaylamiy maqbuulun akhraja xadiidahu abu daawud wannasaa'iyu qaala ataynaa waasilata bna alasqac ayaannu u nimid faqulnaa lahu waxaan ku dhahnay xadinaa xadiidan xadiid noo sheeg laysa fiihi ziyaadatun walaa nuqsaan ziyaadae nuqsaan aynan ku jirin oo adiga aadan waxba ku darsaninba de saxaabada maba ku dari jirinba xadiidka nebiga sal ll slam waxba laakiin ta'kiid unbuu ka wataa faqadiba waa carooday wa qaala wuxuu yidhi inna axadakum midkiin la yaqra'u wou akhrinayaa walxaal musxafahu musxafkiisana mucallaqun uu suran yahay fii beytihi gurigiisa fayaziidu wayanqusu qur-aankiiba wax ku ziyaadinaya ka nuqsaaminayaayb qur-aankii baad ziyaada nuqsaan ku daraysaan buu yidhi iyadoo musxafkii uu idin yaallo ood ka fiirin kartaan qulnaa inamaa aradnaa waxaanu doonnay un ka wadnaa xadiidan samictahu min الnabiy sal ll slam xadiid aad nebiga ka maqashay qaala ataynaa rasuul اllahi sal اllahu alayh ali waslm nebigaanu u nimid fii saaxibin lanaa maca saaxibin lanaa saaxib annaga noo sugnaaday annagoo la jirno owjaba oo dhin maca fii saaxibin lanaa baan ugu nimid fii sha'ni saaxibin lanaa nin annaga saaxibkeenna ahaayo owjaba ayb waajibsaday yacni naara naar waajibsaday bilqatli ku waajibsaday dil la dilay faqaala waxa uu yidhi actiquu canhu ayb bilqatli yani naar yani dil dil ku waajibsaday yani nin markaas ay isleeyihiin bal dembi dhaaf ama uu haleeli waayaa iyo acmaashiisa xun amay naar u ku galaa iyo ninay isleeyihiin yani awjaba bimacnaa istaxaqa bay ka wadaan mutaystay qad أwjaba الnaara naar mutaystay biاlqatli naam dil yuu ugu waajibay faqaala waxa uu yidhi markaa actiquu canhu ka xoreeya xaggiisa oo addoon iyo wax ka xoreeya yuctiqi illaahu alla xoreeyee bikulli cudwin xubin kastaaba minhu isaga ka mida cudwan xubin buu ku xoraynaya minhu isaga ka mida min annaari yacnii ka xoreeya qof xubin kastoo qofka uu xoreeya isaga xubintiisa abaa naar loogaga xoraynaya ayb sidaasaa marka uu leeyahay oo cidqigii marka fadli buu leeyaho naartii baa laysaga xoreeyaa ayb ayb oo taasaa marka uu naartii kaga xoraynaya khaaabi wuxuu yidhi kaana bacdu ahliilcilmi ahlucilmiga qaarkood yastaxibu an yakuuna alcabdu اlmuctaqu addoonka la xoraynayo hayra khisiyin waxay jeclaan jireen inuu noqdo mid aan dhufaannayn ayb xubin iyo waxaas aanay ka go'nayn oo aysan ka maqnayn lianlaa yakuuna naaqisa alcudwi sousan u noqonino maadaama isaga xubnihiisiiyo xubnahaagii naarka furashada ay iskugu beegtoonmayaan addoon kaamila inay xoreeyaanay jeclaan jireen ayb xadiidkaasuu marka sheegay xorayntii marka hawaab inay leedahayoo qof uu naar uga badbaadayay iyo yaa xadiidka uu tilmaamaya isnaadkiisana dacfi baa ku jiro alkhariif ibnu daylami jahaala ku sugan ama waa maqbuulba mutaabaco u baahan yahay ayb laakiin marka xadiidku siyaabo badanba u soo arooro mutaabaco buu leeyahay baabun ayu riqaabi afdal luqumaha tee ugu fadli badan qooraha la xoraynayo qoortee ugu fadli badan in la xoreeyo قال xدثنا محمد بن المثنى قال xدثنا معاaذ بن هiشhام قال xدثنيi أbي عن قتاaدة عن سالم بن أبي الجacد عن مcdان بن أبي طلحة اليعmري عن أبي نجيح السلمي قال xاaصرnaa mعa رasuuل اللh صلى الله عليه ولي وسلم بqصر الطائف meeشhaas baan hareeraynay wkhtigii nebiga maciisa qاaلa معاaذ سمcتu أbي baan mqلay yquل isagoo dhahaya بqصر الطائف بxsن الطائف dhufayskii daa'if yaanu hareeraynay kula daalika fasamictu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqle man balaqa bisahmin fii sabiili اllaahi falahu darajatun man balaqa qofkii gaaro bisahmin leeb qofkii wax ku gaarsiiyo fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa caza wajalla falahu darajatun buu leeyahy darajo wasaaqa alxadiid wasamictu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqle ayumaa rajulin muslimin ninkii oo muslimin muslim ah actaqa rajulan musliman nin muslima xoreeyo fa in allaha caza wajalla alla jaacilun kii yeelayo waaye wiqaa'a kulli cadmin laf kastaa gaashaankeeda min cidaamihi lafihiisa ka mida cadman laf oo min cidaami muxararihi kiisii la xoreeye laftiisii ah buu gaashaan uga dhigayaa min annaari naarta uu kaga xoraynaya uu gaashaan ugaga dhigayaa laf kastoo isaga ka mida ninkaa uu xoreeyey laftiisa ayuu gaashaan naarta uga dhigayaa oo fikaad iyo waxuu kaga badbaado wa ayuma imra'atin naagtii oo actaqat imra'atan haweenay xorayso muslimatan muslimad ah xorayso fa in allaha caza wajalla alla jaacilun kii yeelaya weeyaan wiqaa'a kulli cadmin laf kastaa ka hortegeeda min cidaamihaa lafaheeda ka mida cadman laf min cidaami muxararihaa tii ay xoraysay lafaheeda min annaari buu kaga xoraynayaa yowma alqiyaama qaal abu daawuud abu najiix asulamiy huwa camru bnu cabasa ayb ahawaabka marka cidqiga uu leeyahay adoonyani raqabada la xoraynayo raqaba muslima inay ahaataa marka fadli badan ila musliman baa la yidhi qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu najdata qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanaa safwaanu bnu camrin qaala xadaanii saliimu bnu caamirin can shuraxbiil bni sim أنه qاaل لcمر بن cabسةa xadiثnaa xadيiثا buu ku yidhi noo sheeg xadيiث samictahu min rasuuل الlah sl اه عل sلم qاala samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه aلي وsلم yquul man أcتaqa رaqبaة muؤminaة luqun muؤminada qofkii xoreeyo kaanat فidaaءahu min الnaar furashadiisay noqonaysaa naarta kaga noqonaysaa kaanat فidaahu marka iyadaa gelaysa ma ah iyadana haddaydee dadaasho naf muؤminada tahay jannay gelaysaa isaga macnaha waxaa weeyaan naartii bay uga noqonaysaa camal cidqigaabaa naartii ka leexinaya isaga qaala xadaثanaa xafs bnu cumar qaala xadaثanaa شhucbaة can camr bni murata can salim bni abi اljacd can shuraxbiila bni simt anahu qaala likacbi bni murata aw murata bni kacbin xadiثna xadiiثa samictahu min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه alي wsلm fadakara macnaa mucaadin ay macnaa xadiiثi mucaad qowlahu ayuma اmri'in actaqa musliman qofkii muslima qof muslima xoreeya waayuma اmra'atin naagtii oo actaqat imra'atan xorayso zaada wuxuu ku daray waayumaa rajulin ninkii oo actaqa imra'atayni laba naagood xoreeyo muslimatayni oo muslimo ah laba naagoodoo muslimaad ah xoreeyo ilaa kaanataa waxay u noqonayaan fikaakahu furashadiisa min annaari ayay kaga noqonayaan yujzaa makaana kulli cadmayni laf kastaa laba lafoodoo kastaa booskeeda waxaa lagu abaalmarinaya minhumaa iyaga ka mid ah cadmun laf oo min cidaamihi lafihiisa ah laba lafoodoo naaguhu laba naagood oo muslimada qofkii xoreeyaa layidhi laba lafood kastoo ka mida isaga laf ka mida tiisay u beegtoomaysaan oo naartii ay gaashaan uga noqonaysaa meeshaan marka waxay ka mid tahay meelaha labada naagood ay u dhigmaan hal nin booskiis shahaadada iyo irtiga iyo meeshan oo kale iyo waa meelaha marka labada yani halka nin laba naag booskeed oo u dhigmo marka inaad hal nin xorayso iyo inaad laba naag xorayso isku midan haddaaday laba naf xorayn karin nin iska xoreen si uu kugu beegto marka waxaa laga qaadanaa bay culimmada dhaheen wayustadallu bihi ayضan ana citqa الrajuli afdalu min ciطqi اlmar'a nin xorayntiis iyo naag xoraynteed nin xorayntiis inay fadli badan tahay maxaa yeele hal nin baa laba naago u dhigmaa ayb min jihati ukhraa bacdi اlculamaana waxay dhaheen naagaha in la xoreeyaa roono iyaga waa daciif qaaraasaa culimmada yidhi calaa kullin marka haddii naagaha la xoraynayana in iyaga la badiyo laba oo kale la xoreeyo si naarta aad dhammaantood marka gaashaan ay kaaga noqdaan qaala abu daawuud saalimun lam yasmac min shuraxbiil maata shuraxbiil bisifiin ayuu ku dhintay marka inqidaaca xadiidkan ku jiro ishaarayaa baabun fii fadli اlcidqi fi الsixati ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii bayaani fadli اlcidqi xorayntii xornimadii ama fii bayaani fadli اlcadqi xoraynta fadligeeda caddayntiisiiba uu baab yahay fi الsixati fii xaali الsixati la xoreeyo caafimaadka dhexdiisa qofka isagoo fiicanoo caafimaad qabo قال xدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي xبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال قال رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم مثل الذي يcتiqu midka xoraynayo cinda الmowت geerida agteeda kaمaثل الذي waa midka يهdيi hadiyeynaya idaa شhaبca hadduu dhergo qof markuu isagii dhergay kadib intaan soo hartay dadka u geeya dhahay oo kale marka isaga laftirkiisa de kan daadinayo ka roon yahay oo ajar waa helayaa laakiin ajarku wuxuu ku fiican inaad qaybsataan adoo u baahan inaad waxna ka bixiso waxna haysatanxadiidkan marka axaadiid la macno noqon kartaa jirta laakiin isagu isnaadkiisu waa daciif abu xabiibata aطaa'i yaa isaga marka waxaa weeyaan hadal ku jira ibnu xajarna wuxuu ugu tarjamay maqbuulun min aلثaaliثati mutaabacu u baahan yahay ayb halkanna marka mutaabaca waxaa weeyaan maleh aakhiru kitaabi اlcidqi marka waxaa laga yaabaa marka in axaadiid si caama baabkiis oo kale yanii ayu sadaqati afdal markii nebiga la weydiiyey anta sadaqa waanta saxiixun shaxiixun takhsha اlfaqra wataأmulu اlghinaa walaa tumhil xataa idaa balagat اlxulquum qulta lifulaanin kada walifulaanin kada iyo xadiidkaasaa iskaga noqon karo macniha uu ka hadlayo ay dhici kartaa inay iska waafaqaan aakhiru kitaabi اlcidqi wbiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala alih wsaxbi